أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan kusoo dhex jirnay tafsiru suurati طaha aayadda soddon iyo toddobaad ayuu casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa waxaan ku dhex jirnay qisadii nebiyullaahi muusa waxaana noo soo dembeysay iyadoo nebiyullaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam fircawn xaggiisa inuu aado loo diray risaalana loo dhiibay isagana uu rabbigii waxyaabo badan uu ka dalbaday waxyaabihii uu ka baryeyna ay ka mid ahayd walaalkiis inuu nebi ka dhigo oo uu ku daro risaaladana la wadaajiyo ee garabna uu u noqdo allana marka waa ajiibay arrintaasoo waxa uu yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusaa wixii aada su-aalatay waa lagu siiyey marka intan aada su-aalatay baa lagu siiyey keliya maahane waxuu alla tilmaamayaa horeyna yaraantiisii in ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin waaweyn uu ku galladaystay oo ay ka mid tahay nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay sanadkii wiilasha uu fircown layn jiray uu dili jiray ayuu isagu dhashay nebiyullaahi muusa laysmadaas iyo dilkaas xun ee fircown ilaahay waa ka badbaadiyey nicmooyinkaabaa marka la tirinayaa iyo kuwo fara badan oo allah uu nabiyullaahi muusa ku galladaystay qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe manannaa waanu u nicmay waanu nicmaynay calayka adiga korka korkaaga ayaanu u nicmaynay maratan mar ukhraa oo kale mar kalena dushaada gallad ayaanu ku yeelanayo waanu u nicmaynay ayb id waqti ayaanu dushaada u nicmaynay awxaynaa aanu waxyoonnay ilaa ummika hooyada aanu u waxyoonnay waa waxyu ilhaamin waa lagu ilhaamiyey id waqti awxaynaa aanu u waxyoonnay ilaa ummika hooyada maa wixii yuuxaa loo waxyoonayey an iqdi fiihi ay iqdi fii tuur hi muuse tuur fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid oo ku tuur faqdi faqdi fiihi ku tuur marka faqdi fii tuur hi muuse oo taabuutkii sanduuqii ku dhex jiro fil yami webiga ku tuur oo ku rid falyulqi ha rido alyamu webigii hi muuse iyo sanduuqii isku dhex jiro ha kusoo tuuro bisaaxili xeebta meesha yacnii webiga qarkiisa ee bannaanka ah ya-khud ha qaato hu isaga caduwun cadow ha qaatee lii aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow cadowga oo lahu isaga u sugnaaday wa alqaytu waxaan ridnay oon tuurnay calayka adiga korkaaga muusow maxabbatan kalgacayl jacayl ayaanu dushaada ku ridnay jacaylka oo minii aniga xaggayga ka ahaaday iyo walitusnaca in lagu tarbiyeeyo oo lagu lagu ixsaan falo calaa caynii aniga aragtidayda korkeeda in lagugu ixsaan falo oo anoo u jeedo oo ku arkayo in lagu tarbiyeeyo lagu ixsaan falo marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe manannaa waan galladnay calayka adiga dushaada ayaan nicmaynay maratan mar ukhraa oo kale ukhraa waa ta'niisu aakhar aakhar oo qaada kor dhigan tahay ukhraadaasina markaa de waxay ta'niis u noqotaa laba eray aakhar iyo aakhir aakhar marka la yidhaha waa kale aakhir marka la yidhahna kan ugu dambeeyo wa oo wax ka dambeeya uuna lahayn aakhir ta'niiskiisu waa ukhraa aakhar ta'niiskiisuna waa ukhraa sidoo kale hadda marka waxaa loo jeedaa aakhar ta'niidkeedii yacnii mar kale yacnii kol kale ama mar kale ayaanu dushaada gallad ku yeelanayo aan kuu nicmaynay id waqti ayaanu dushaada u nicmaynay awxaynaa aanu waxyoonnay ilaa ummika hooyadaa xaggeeda aanu u waxyoonnay waxyigaasi mufasiriintu waxay u badan yihiin inuu yahay waxyu ilhaamin hooyadii nebi ma aynan ahayn laakiin waa la tusayoo waa lagu ilhaamiyey sidaa inay yeesho waa sida allah uu dhahayo wa awxaa rabbuka ila naxli oo kale rabbigaa shinnidii ayuu u waxyooday bimacnaa wuxuu baray waayo qaabkii ay u shaqay lahayd iyadana marka qalbigeedii baa lagu ilhaamiyey qaabkii ay marka wiilkeedaas u maarayn lahayd saasaana loo badan yahay bacdi ahlilcilmi iyagu waxay leeyihiin waxyigu waxyu ilhaam ma ahayne in malag ilaahay usoo dirayoo sidaa samey uu yirina waa dhacdaa sidii maryamba uu jibriil ugu yimid oo uu yihi inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiyan kamana dhalanayso inay nebi noqonayso sida maryamba aanay uga dhalanin inay nebi noqotay macno kaleo saddexaadna waxaa la yidhaahdaa waxyigaani waxaa dhici karta nebi ambiyada markaa joogtay ka mida inuu amarkaa u sheegay zamaqshari iyo ayaa sidaas wato laakiin waa baciid arrintaas maxaa yeelay nebiyullaahi muusa marku dhalanayo ma joogin nebi carada ayb id waqti awxayna ayaanu kugu dushaada u nicmaynay awxaynaa aanu waxyoonnay ilaa ummika hooyada aanu u waxyoonnay oon ilhaam ugu waxyoonnay maa wixii aanu ugu waxyoonay waxaa loo waxyoonayey yani maayi waaa waxaa ku jira tahwiil waa la qariyey wixii loo waxyoonayey hadda waa la ijmaaliyey oo waxaa la yidhi hooyadaha waqtigii aan u waxyoonaynay wixii aan u waxyoonaynay gadaala laga fasiri doonaa marka ayb tahwiil iyo tacdiim ayaa ku jira marka an iqdi fiihi ay iqdi fiihi anta tafsiiriya waaye marka maxal ma yeelanayso ayb awxaada iyo awxaynaada ayaana macno qowl oo ku jiraa ayb si kalena waa la yskaga icraabi karaayo bedel iyo meelaha ayb an iqdi fiihi ay iqdi fii tuur hi muuse tuur damaa-irtan oo dhanna muusa loo celina an iqdi fiihi faqdi fiihi falyulqihi ya-khudhu kulligood muusey u wada noqonayaan wax oo hadda taabuudka ama sanduuqa loo celinayaa ma ma leh ma haddii sanduuqa macno ahaan meesha uu ku jirana dee dabcan sanduuqa waxa ku jira uun muhiimka uu yahay oo nabiyullaahi muusa ayb damaa-irta dhan marka caa-idatun ilaa muusa mana la dhahaayo raajixa waxaa ah aqrabu madkuur in loo celiyo yacni kan dambe faqdi fiihi iyo falyulqihi taabuudka ha loo celiyo liannahu aqrabu madkuurin weeyaanu sidaasuu raajix ku yahayna ma la dhahayo ayb sababtuna markaa de waxay tahay cawdu damiiri ilaa aqrabi madkuur waxay waxay qaacidadaasi raajix noqon kartaa haddii labada shay ee laga hadlaayo yacnii midkood cinaayo dheeraada ama hadal dheeraada ama muhiimad dheeraada uuna lahayn waay ayb haddii laakiin midka laga waramayo uu ka xoog badan yahay kana raajicsan yahay qisaduna ku socoto warkiisa isagaa loo celinayaa sawaa-un ha dhowaado ama ha dheeraado hadda marka muuse waayo waxa laga waramayo ayb marka an iqdi fiihi ay iqdi fii tuur hi muuse ku tuur fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid faqdi fii tuur hi isaga filyami badda ku rid haddana baddi badda ku tuur falyulqihi lyamu falyulqi ha rido hi isaga ha tuuro alyamu baddii ama yacnii webigii ah soo tuuro muuse bisaaxili badda haku xeebta ha kusoo tuuro ayb marka falyulqihi lyamu waa jazaa-un kharaja makhraja alamri hadda jazaa baa loo jeedaa laakiin amar ahaan buu ku socdaa macnuhuna waxay tahay aniqdi fiihi fi taabuuti sanduuqa ku rid faqdi fiihi ku rid filyammi badda ama webigii ku dhex rid falyulqihi lyammu baddu ama webigu waxay kusoo tuuri doontaa waay marka waa khabar baa macno ahaan laga rabaa laakiin amaray u eg tahay siiqadu waa amar falyulqihi lyammu badda ha kusoo tuurto waay macnaheedu laakiin ujeedka iyo macnaha laga rabaa waxay tahay way kusoo tuuri doontaa marka waa jazaa-un kharaja makhraja alamri falyulqihi lyammu webigii ha kusoo rido muuse iyo taabuudkii bisaaxili meesha xeebta ah ha kusoo rido oo ha kusoo tuuro yacnii wuu kusoo tuuri doonaa yo-akhudhu ha qaato waxaa qaadan doono caduwun cadow ayaa qaadi doono cadowga oo li aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow cadowga oo lahu isaga u sugnaaday fircawn baana loo jeedaa wa alqaytu waxaan riday calayka adiga korkaaga maxabbatan kalgacayl jacaylkaas oo minii aniga xaggayga ka ahaaday oo yacnii jacaylkaygii ayaan dushaada yeelay oo markaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax jeclaado ayaa laga qaadana dayib marka jacaylka alle muusena alla waa jecel yahay waxaa kaloo alla quluubta dadka u geliyey alle muuse jacayl inay jeclaadaan oo cabdullaahi binu cabaas waxa uu yidhi axabbahu wa xababahu ilaa khalqihi wow allah jeclaaday khalqigiisiina waa jeclaysiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waa kaasaayo cadowgii ugu weynaa ayaa la jeclaysiiyey waqaalat imraa waqaalat imra'atu fircawna quratu caynin lii walaka laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa aw natakhidahu waladan ilma aan ka dhiganay dheheen jacaylaa fircown laftiisii loo geliyey iyo qoyskiisii baa jacayl inta loo dhexgeliyey ayaa gurigoodii ku korsanayaan ayb oo markaa wa alqaytu calayka maxabatan sidaas waay axabahu llahu allah jeclaaday wa xababahu ilaa khalqihi khalqigiisana wou jeclaysiiyey de meeshaa marka de quluubta ilaahay inuu ku tasarufo ayaa laga qaadanayaa oo qalbigan inuu wax jeclaado wax naco ilaahay unbaa keeni karo meeshii alla jeclaysiiyo unbau jeclaanaya meesha alla necbaysiiyana waa necbays waa necbaanaya hadda fircawn isagu wuxuu ku talagalay inuu wax dilo ee reer bani israa'iil wiil ounan u noolaanin ou laayo sanadkaas haddana kii isaga mulkigiisa zuulin lahaa ama baabi-in lahaa ayaa waxaa qalbigiisa yaa qalbigiisa waxaa loo geliyey maxabo iyo kalgacayl baa qalbigiisii loo geliyey wa alqaytu waxaan riday calayka adiga korkaaga maxabatan jacayl ayaan ayaan qalb yacni dushaada ku riday minii jacaylka oo maxabada oo minii aniga xaggayga ka ahaatay iyo walitusnaca in lagu ixsaan sameeyo calaa caynii in ishayda korkeeda lagugu ixsaan sameeyo bimar-an minii yacni waliturabba in adiga lagu barbaariyo walitusnaca yacnii in lagu farsameeyo macnaha in lagu barbaariyaa laga wadaa calaa cayniina bimar-an aragti oo minii aniga xaggayga ka ahaatay anoo kuu jeedo oo ku arkayo in lagu barbaariyo oo lagu tarbiyeeyo sidaasaan marka adiga kuu yeelay ayuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay id tamshii ukhtuka fataqulu hal adullukum calaa man yakfulu ayb id waqti ayaan kalgacayl xaggayga ka ahaaday dushaada ku tuuray tamshii ay soconaysay ukhtuka walaasha fataquulu ay dhahaysay markaa hal adullukum ma idin tusaa calaa man dad ma idin tusaa axad yakfulu kafaalo qaadaya hu muuse farajacnaaka waanu ku soo celinay waanu kuu soo celinay ilaa ummika hooyada xaggeeda ayaanu kuu soo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheeda walaa taxsana aynan u murgin oynan u tiiraanyoonin waqatalta waxaad dishay nafsan naf ayaad goysay fanajaynaaka waanu ku badbaadinay adiga min alqami murugtii baan kaa badbaadinay oon kaa korinoo dariiq aad ku baxsato ayaanu kuu yeelnay wafatannaaka waan ku imtixaannay futuunan imtixaanno ayaanu ku imtixaannay falabihta waad nagaatay markaas siniina sannado ayaad joogtay ood negi ku ahayd fii ahli madyana reer madyan dhexdooda huma markaa dabadeed ji'ta waa timid muusow muwaafiqan xaal aad tahay mid soo waafaqayo calaa qadarin qadar korkiis xaal aad tahay mid waafaqayo yaa muusa muusow ayb nicmooyinkii baa marka ilaahay u tirinayaayo markii nabiyullaahi muusa halkan marka waxaa ku jira war siyaa maxduuf siyaaqa laga fahmayo maxduufkiina waxa uu yahay muuse hooyadii way yeeshay amarkii ilaahay wiilkeedii bay markaa intay maryo iyo suuf iyo wax ku duubduubtay bay sanduuq ku riday webigii marka niil ayay iskaga tuurtay sanduuqii oo markaa dul sabeynaya webiga ayaa marka reer fircawn iyo ayaa arkeen ugu dambeyntii marka gurigoodii ayaa la geeyey waa lo waa la qaaday ee markii la qaaday oo markaa maxabaya naxariis ilaahay qalbigooda uu u geliyey oo ay markaa inay korsadaan oo wiil ka dhigtaan ay ku talagaleen ayaa haddana ilaahay si hooyadii ou isheeda u qaboojiyo ayaa wuxuu diiday nabiyullaahi muusa naagihii nuujin lahaa oo dhan waa diiday waxaramnaa calayhi almaraadica min qablu faqaalat hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun suuratu lqasas kuwii marka nuujinayo dhan ayaa laga manciyey waa loo diiday maba nuugayo gabar marka walaashiis abaa marka iyagoo raadinayo qof u nuujiyo ayay waxay tihi ma idin tusaa dad idiin nuujiyo cunugan tiibaa marka alla uu ku bilaabayo waxa uu leeyahay id waqti ayaan maxabo dushaada aan yeelnay iyo kalgacayl tamshii ay soconaysay ukhtuka walaashaa fataquulu waxay dhahaysay hal adullukum ma idin tusaa yani reer fircown bay waxay ku lahayd hal adullukum ma idin tusayaa calaa man qof ma idin tusaa korkiisa yakfulu kafaalo qaadaya hu muuse wiilkan marka iyagiina hadda awalba tacbaan bay taagnaayeenoo way rabeen farajacnaaka waanu kuu soo celinay ilaa ummika hooyadaa xaggeeda ayaanu kuu soo celinay oo inta guriga loogu keenay nuujiso ayay haddana yaa laga celin jiro loo keenayo la celinayay haddana dayib amase yacnii meeshii uu joogay baa loogu soo celiyey oo ay ku nuujinaysay nabiyullaahi muusa hooyadiis weliba laba shayba waa ku heshay in ujro lagu siiyo wiilkeedii oy nuujinayso taas waa ku heshay sida bacd al aathaar ay tilmaamayaan waxaa kaley ku heshay dee dadkii madaxda ahaay oo boqorada ahaana dee gurigoodii iyo yacni iyaga laft laftooda weji ayay ku yeelatay weji ayay ku yeelatay labadaasba marka ilaahay waa ugu samafalay kay taqara farajacnaaka waanu ku soo celinay ilaa ummika hooyadaa intii ka ah baanu kuu soo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheeda say u qabowsato walaa taxzana aynan u tiiraanyooninoo aynan u murugin wax murugana aynan u gelinoo wixii ka tegay iyo cunugeedii iyo aynan uga walwalin markii uu soo barbaarayna imtixaan kale waa kanaa waqatalta waxaad dishay nafsan naf ayaad goysay waa markii ninkii qibdiga ahaa uu dilay suuratu lqasasaan ugu tegaynaa wadakhala almadiinata calaa xiini gaflatin min ahliha marka markuu magaaladii galay fawajada wuxuu ka helay magaaladii laba nin oo markaa dagaalamayo hada min shiicatihi wa hada min caduwih fastagaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa faqadaa calayhi nacam muuse marka ninkii waa feeray oo feer buu ku dhuftay faqadaa calayhi waana uga takhallusay oo markaa waa dilay murug baa ku timid oo de markaasi waa kii loo soo qaylo dhaamiyey waja'a rajulu min aqsa almadiinati yascaa qaala yaa muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min annaasixiin waa tii marka isagoo murugsan oo ma lagu qaban doonaa talow uga baxay magaaladii ka baxay fanajaynaaka waanu kaa badbaadinay adiga min alqami murugtii baanu kaa korinay wafatannaaka waanu ku imtixaanay futuunan imtixaano badan ayaan ku imtixaanay meeshaa marka xadiid dheer oo waxaa jira layidhaha xadiidu lfutuun oo ibnu kathiirna uu keenay yacni dhammaantiis laakiin markaa xadiid markaa hadda qisadiisuna ay dheer tahay oo ku saabsan qisadan ama muuse iyo yacni qisadiisa ku saabsan baa jiro marka laakiin inaga hadda waa ka waa iska dayneynaa nacam oo sixadiisa iyo yacni waxa badan baa marka ku jiro ibnu cabaas marka sida uu yidhi ibtalaynaaka waanu ku imtixaanay waaye balaa-an imtixaan baanu ku imtixaanay imtixaanadaasna hadda waa imtixaan bacda imtixaan bacda imtixaan oo dhalashadiisii iyo intii hadda aan soo marnay iyo markuu risaalada uu soo qaaday wixii uu maray dhammaan wafatannaaka waanu ku imtixaanay futuunan yacni imtixaano ayaanu ku imtixaanay falabihta markaas dabadeed waad nagaatay siniina ayaad nagaatay sannado fii ahli madyana reer madyan dhexdooda ayaad dhex joogtay sannadaha marka meeqay ahaayeen axaadiidta marka la fiiriyo toban sano ayay tilmaamaysaa waa intii marka uu ninkii odayga ahaa reer madyan culimada qaarna shucayb bou ahaa ay leeyihiin intii uu markaa la joogay oo xoolaha uu u raacayay arigii intaasna marka xadiid iyaa wuxuu tilmaamayaa inay tobanku uu dhammaystiray nabiyullaahi muusa oo waxay ahayd marka fa in atmamta cashran fa min cindika sideed baad ii shaqaynaya haddaad toban ka dhigtana fa min cindika nacam nabiyullaahi muusa marka intii fiicnayd uu qaatay oo marka tobankiiba uga gooyey tobankaas sano bacdi lmufasiriina shan iyo labaatan sano ku dhex noolaa meesha ayay leeyihiin ayb falabihta waad nagaatay markaa dabadeed siniina sanado ayaad nagaatay fii ahli madyana reer madyan dhexdooda huma markaa dabadeed ji'ta waad timid calaa qadarin muwaafiqan xaal aad tahay mid waafaqaya calaa qadarin qadar korkiis adoo waafaqayo yaa muusa muuso xaggee yimid marka meeshii loogu waxyoonayay duuru saynaa ee jabalu duur ayuu soo gaaray waqtigiiba ayb meesha marka calaa qadarin marka la leeyahay macnaha waxay tahay iskama imaanine annaga amarkeenna iyo jaangoynteenna iyo maamulkeennaad ku socotay waay adugu meel baad kasoo tagtay meel aad ayaa kugu jirtay laakiin inaad halkan soo gaarto waqtigan aad timaadoonan ka hormarin kana dabamarin innaga marka qadarkeenna iyo jaangoynteenna ku aada waafaqaysay de bani aadamkuna ilaahay qadarkii unba waafaqayaa maahane marna dhinacna ugama bayri kara qadarka alle saaad u socoto waa un waa soo gaaraysaa hadday ama dhimasho tahay ama hadday tahay dhib kale ama hadday nicmo iyo khayr ay tahay ayb oo tadbiir buu bani aadamku ku socdaa uma markaa dabadeed ji'ta waa timid calaa qadarin muwaafiqan xaal aad tahay mid waafaqayo calaa qadarin qadar korkiisa yaa muusa muusow wastanactuka linafsii intaa marka nicmooyinka loo galay alla wuxuu leeyahay wastanactuka waan ku doortay mu muusow linafsii nafsadeyda ayaan kuu doortay ay istafaytuka liwaxyii waxyigayga iyo wa risaalatii risaaladeydaan kuu doortay iraadadeyda maxabadeyda inaad ku socoto oo risaaladii markaa aad gudato yuqaalu waxaa la yidhaahdaa istanaca fulaanu fulaanan itakhadahu wuxuu ka dhigtay saniicatan wahuwa ifticaalun waa ifticaal min asunci ka yimid suncigana marka maxaa laga wadaa wahuwa alixsaanu ila shaksi qofka oo loo ixsaan falo marka wastanactuka waan kuu ixsaan falay waay waan ku doortay linafsihi nafsadeydaan kuu xushay oon kuu doortay oon kugu ixsaan falay ee haddaba marka idhab tag marka nicmooyinkaas loo sheegay haddana ilaahay inuunan dayacaynin oo u tilmaamay ayaa alla subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay idhab tag muusow anta adiga iyo wa akhuuka walaalkaa taga walaalkii marka de meeshii buu joogaa markuu xagga tago ayuu xagguu marka iska arkayaan iska helayaan ayb afar sano ayuuna ka weynaa haaruun ayaa la yidhaahdaa m nabiyullaahi muusa idhab tag anta adiga iyo wa akhuuka walaalkaa taga biaayaati aayaadkayga la taga idinka keliya ha iska soconina aayaadkaygii la taga oo qaata walaa taniyaa ha daciifinina oo ha ka noogina fii dikrii aniga xuskaygana ha ka nooginina idhabaa taga ilaa fircawna fircawn intii ka ah u taga taga inahu fircawn daqaa waa xadgudbay ile rubuubiye iyo rabbinimow sheegtay faquulaa dhaha lahu isaga u dhaha qowlan qowl u dhaha qowlka oo layinan fudud oo jilicsan lacalahu yatadakaru likay yatadakara sow u waansamo ow amase yakshaasi oo u cabsado qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw inanaa anagu nakhaafu waxaanu ka cabsanaynaa an yafruta inuu gabood falo calaynaa annaga korkeenna inuu ku gabood falo ow amase an yadqaa inuu xadgudbo oo dusheenna uu ku xadgudbo qaala alla wuxuu yidhi laa takhaafaha cabsanina inanii aniga macakumaa idinka la jirkiinaan ahay asmacu waan maqlayaa wa araa waa arkayaa marka alla wuxuu leeyahay idhab tag anta adiga muusow iyo wa akhuuka walaalkaa taga biaayatii aayaadkayga la taga walaa taniyaa ha daciifinina oo ha ka daciifinina fii dikrii aniga xuskayga walaa taniyaa asalku wuxuu ahaa marka masderka waa alwanyu ayb wahuwa alfutuuru yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wanaa yani wanaa yani waa faa-iyu lwaaw ayb oo waaw fa-diisii baa marka waaw ku bilaabatay marka mudaarica iyo waa laga jarayaa dabcan waa wacadda yacidu oo kale weeyaan yacidu marka la leeyahay waawdu waa layska jaray oo faa-ulkelimaha marka walaa taniyaa marka asalku waa wanaa yani waana ficil laasim ah weeyaan marka la rabo in lagu gudbiyo mtacaddi iyo loo sameeyana can ama calaa ayaa lagu gudbiyaa naam hadda sida ay ku socotona walaa taniyaa walaa tadcufaa waay haka daciifinina fii dikrii aniga dikrigeyga waxaan ujeedaa can iyo fii iyaa lagu gudbiyaa marka ay sidaas tahay marka macno sidaas waay walaa taniyaa ay walaa tadcufaa macno labaadaa loo sheegaayo walaa taniyaa inay la macno tahay walaa tazaalaa oo markaasi akhawaatu maa zaala waay maa zaala ayay la walaal tahay ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa walaa taniyaa ha ka zuulinina fii dikri inaad tihiin dikrigayga dhexdiisa inaad ahaanaysaan haka zuulinina walidalika marka ibnu malik iyo isagu macnahaas waa waa wou keenay walaa taniyaadu inay ficilkaani bimacnaa maa zaala inuu la mid yahay xagga camalka iyo xagga kaleba ayuu sheegay laa yani lxubu shiimata alxubi saas oo kale u keenay marka laa yani lxubu shiimata alxubi ayb maadaama falaa taxsibanahu darci waa-i marka walaa taniyaa ha daciifinina ha taag dar darayninina fii dikrii aniga dikrigayga haka daciifinina sababtuna marka waxay tahay dikrigu quwo iyo xoog ayuu idin yeelayaa hadda dikriga marka laba macnoba waa laga wadaa amarka aan idin amray nahyigaan idinka reebay waxi aan idin amrayna la imaada waxaan idinka reebayna ka jooga sidaas haddaad yeeshaan dee ilaahay waa xusuusan tihiin macno kalena waxa uu yahay walaa taniyaa fii dikrii risaalada haka daciifinina lianna risaaladu waa dikri iyadaba lianna dikriga ilaahay wax kastoo alla lagu xusuusto waa dikri acmaasha waa dikri hadalka ilaahay lagu ammaanayaa waa dikri wahaakada ayb oo abu xayaan wuxuu yihi watabliiqu risaalati min ajaliha wa acdamiha risaalada oo la guto oo dadka la gaarsiiyo min acdamihaa wa ajalihaa waa dikriga waxa ugu weyn uguna yacni weynaan badan idhabaa taga marka qofku inuu dikri u baahan yahay xaalaadkiisa oo dhanna aayadda waa laga qaadanaa leanna maxaa yeelay dikrigu qalbiga ayuu dhisaa kulamaa qofka dikriga alla qalbigiisu ka buuxana quwo iyo yacni macnawi ah oo xoog badan buu yeelanayaa oo la socota asaga oo ilaahay maciyadiisau haystaa qofku markuu rabbi xusaya mar walbo la jirka allow haystaa xifdigii alla iyo ilaalintii alla ayuu helayaa wahaakada idhabaa taga ilaa fircawna fircawn intii ka ah aada oo u taga inahu fircawn daqaa wuu xadgudbayo rubuubiya u sheegtay oo maa calimtu lakum min ilaahin hayrii buu yidhi oo meelna marka sidaas buu macbuudnimo ayuu sheegtay oo ilaah malihidiin aan aniga ahayn buu yidhi mar kalena ana rabukum ulaclaa waa kii yidhi rubuubiye iyo uluuhiya u sheegtay marka waa xadgudbay faquulaa dhaha lahu isaga u dhaha qowlan hadal hadalka oo layinan aada u jilicsan hadal jilicsan u dhaha ee hadalka jilicsannada waa u yidhaahdeenoo faqul hal laka ilaa an tazakaa waahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa yani hal laka waxaa ku jirta taxdiid iyo yacni war inaad hanuunta ma rabtaa hadal fudud oo jilicsan sidaa ku dhaha lacalahuda halkan ku jirta marka tacliiliya haddii laga dhigo waa likay yatadakara ow yakshaa lacallada qur-aanka ku jirtana inta badan tacliiliyayba u badan tahay lacalahu yatadakaru likay yatadakara soo u aansamoo macno waa sidaas macno labaad lacallada haddii lagu wada taraji laanna xarfu tarajin waayo lacalla oo la yidhaha marka lacalahu waxaa laga yaabaa oo rajo laga qabaayo laquudaraynayaa yatadakaru inuu waansamo ow yakshaa marka la yidhaah ee markaas tarajiga waxa uu ku jiro waa muuse iyo haaruun ee xagga alla ma aha leanna ilaahay waa og yahay inuusan hanuunsamaynin fircown isagu waa og yahay rajaduna de wax aan la ogeyn oo markaa rajo laga qabo oo markaa yaa qofka aan markaa waxa soo socdo aan ogeyn iyo suuragal ku noqonaysaa marka lacalahu haddii xarfu tarajin laga dhigo macnaha la yidhaha lacalahu waxaa laga yaabaa la rajaynayaa yatadakaru inuu waansamo muuse iyo fircawn xaggiisa xaggoo muuse iyo haaruun xaggooda waayo waxa rajada qabo oo la leeyahay marka waxaa laga yaaba iyagaa rajaynayo inuu alla ka cabsado ama rumeeyo ama uu waansamo amaa ilaahay subxaanahu watacaala isagu waa og yahay fircawn iyo meesha uu ku dambeynayo qaalaha waxay yidhaahdeen rabbana marka meeshanna waxaa laga qaadanayaa bay culimada mufasiriintu yidhaahdaan dacwadu inay liin iyo rifqi asal ku tahay asal dacwadu waxay ku tahay jilicsanaan iyo deganaan iyo dadka in si tartiiba wax loogu sheego saas in asalku uu yahay rifqigu ee marka ay noqonayso ad adayga iyo marka uu bannaanaanayo ama ay maslaxo ay ku jirto de markaas waa la aadayaa ad adayga laakiin asalku waa rifqiga waanan soo marno khudi ilcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin iyaan soo marnay iyo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati ayb marka haddii fircawn marka sidaa loola taga la yidhi si xujada ugu ooganto de gayru fircawn waa min baabi owlaa haddii ambiye ilaahay la farayna ee qof aan nebi ahayn isaguna marka de waa inuu sidaa raacaa u fartoonaado ayb qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa anagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yafruta inuu gabood falo calaynaa annaga korkeena asalka marka farata waa bimacnaa sabaqa wataqadama yacnii inuu marka fircown yacni hormaro muxuu ku hormarayaani in uu markiibana cadaabada ayb ay an yucajila calayna bilcuquubati cuquubada inuu noo soo dedejiyaan ka baqaynaa khawfkaanina marka da waa khowf oo qofka ku abuuran oo jibilli ah oo qofka inuu cabsadaa oo tii alla ku abuuray jibilliga ahayd nuqsaan ma keenaysa iyadana inanaa anagu nakaa qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena o inanaa anagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yafruta inuu gabood falo ayb ama an yafruta inuu nagu dedejiyo calaynaa annaga korkeena bilcadaabi inuu nagu dedejiyo ayaanu ka cabsanaynaa aw amase an yataqaa inuu xad gudbo oo si xun uu noo ciqaabo oo xadka ka baxsan ayb qaala alla wuxuu yidhi laa takhaafaha cabsanina inanii aniga macakumaa idinka la jirkiinaan ahay waa maciyatu nasrin wa ta'yiidin waxaan idinkula jiraa inaan idiin gargaarayo idin xoojinayo asmacu waan maqlayaa wa araa waanan arkayaa idinka warkiinana waa maqlayaa isaga kiisana waa maqlayaa xaalkiina waa arkaa kiisana waan arkayaa faatiyaa la imaada faatiyaa u taga hu fircown u taga faquulaa dhaha inaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa rusushiisaan nahay fa arsil dir macanaa annaga la jirkeenna bani israa'iila reer bani israa'iil fa arsil dir macanaa innaga la jirkeenna bani israa'iila reer bani israa'iil dir oo sii daa yacnii faraha ka qaado annaga iyo reer bani israa'iil neesukeen bannay shaqooyinkan iyo aada ku dhibayso iyo gumaysigan iyo shaqadan adduunyadaad ku ku qabsanayso looma abuurina noo sii daa innaga marka ayb walaa tucadibhum ha cadaabin oo yacnii ha cadaabin qad xaqiiqo ah ji'naaka waxaanu kuula nimid biaayatin aayad aayadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay waasalaamu nabadgelyadana calaa man ha ahaato qof dushiis ama calaa man qof dushiis ayay ahaatay itabaca raacay alhudaa hanuunka ayb markaa alla wuxuu leeyahay faatiyaa u taga hu fircawn u taga faquulaa dhaha inaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa labadiisii rasuul baanu nahay uu soo diray fa arsil sii daa macanaa anaga maceena bani israa'iila reer bani israa'iil sii daa ay khalli canhum faraha ka qaad wa atliqhum ka fur can acmaalika shaqadaada ka fur walaa tucadibhum hana cadaabin oo ha gumaysanin ka daa ayb qad ji'naaka waxaanu kuula nimid biaayatin aayad baanu kuula nimid aayadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatayo wax la-aanna ma nihin waa inaan rasuul nahay calaamadan ku tusayna wasalaamu nabadgelyana calaa man duul korkood ha ahaato itabaca raacay alhudaa hanuunka markaa dee nebigana wasalaamu calaa man itabacalaa man itabaca alhudaa buu isticmaalay leanna fircawn isagu salaan iyo nabadgelyo ahl uma ah marka iyaguna marka waa um waa tacmiim bay sameeyeenoo oo waxay wasfina waa ku xireenoo qofkii hanuun raaco dhan nabadgelyo ilaahay korkiisa ha ahaato nebigana markii uu u qorayay warqadda heraqla waa kii qoray oo uu ku qoray salaamun calaa man itabaca alhudaa ayuu qoray inaa anagu qad xaqiiqa ah uuxiya waa la waxyooday ilaynaa xaggeenna ayaa loo waxyooday ana alcadaaba cadaabku calaa man qof dushiis inuu ahaanayo kadaba beeniyey alleh watawallaa jeestay oo ilaahay dariiqiisii kaka jeestay ayaa cadaabku uu dushiisa yahay ayb marna waa targiib wasalaamu calaa man itabaca alhudaa targiibaa ku jiro marna tarhiib ayay samaynayaano inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawallaa ee ninkii rumeeyo allana nabad nabadgelya u helayaa kii kalena cadaab targiib iyo tarhiib waa kaas marka ayb inaa anagu qad uuxiya waa la waxyooday ilayna annaga xaggeenna naloo waxyooday ana alcadaaba cadaabku calaa man qof dushii inuu ahaanayo kadaba alla beeniyey watawallaa jeestay ayb oo kaa unba waa la cadaabayaayo wixii aan la nimid midka beeniyo wa acrada canhu kana jeesto ayb tawalliga iyo yacni icraadku labadaba kufri ayaa ka nooc min anwaaci alkufri waay kufru icraadin wa tawallin kufru icraadku markay tawalligu wax kale maahane waxay tahay qofku danba inuusa u gelin risaaladan oo uu markaasi yacni aniga risaaladan kulaylga qabow midna iguma hayso waxa ay soomaalidu dhahaan oo kale arrintan iyada anigu kulaylay qabow midna iguma hayso mana ammaanayo mana caynayo bis waa un ka aamusanahay waa waa icraab waana kufri arrintaas ayb oo haddii aad tiri anu islaamka mana ammaanayo mana caynayo meeshaas iga jooga waana iga nabadgelaha ee kufri buu qofkaa ku jiraa maxaa yeelay islaamku waxau waxaa weeyaan inuu soo galaa laga raba oo uu istislaamo uu isdhiibo oo rabbi subxaanahu watacaala uu isu dhiibo ee tawalliga iyo icraadku mararka qaarna wuxuu noqonayaa qofkii inuu inta ka jeesto haddana la dagaalamo xataa meel kagama baxsana qaala wuxuu yidhi fircawn marka faman rabbukumaa faman waa ayo rabbukumaa rabbigiin waa ayo yaa muusa muusow yacni rabbiga idinsoo diray waa ayo ilaa waxay yidhaahdeen qad ji'naaka biaayatin min rabbika min rabbika weliba tacbiirka adiga rabbigaa meeshaa marka waxay ka wadaan adiga marbuub ayaa tahay mid rabbi loo yahaa tahay adiga rabbi ma tihid baa warkoodii ku jirtay markaasuu leeyahay war aaweyde rabbiga faman rabbukumaa waa aya rabbigiin yaa muusa muusow ka idin leh idin abuuray idin maamulayo waa ayo waa isdiidsiinayaa marka fii qaraarati nafsihi waa ogyahay laakiin waxaan soo waxaa yani aan soo marnay qaala laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu الsamaawaati waalardi ayaan soo marnay waxaan u tegaynaa suurat الnaml wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa way inkireenoo waa dafireen qalb naftoodiina waa yaqiinisay ayb fircown mar marka wax fii qaraarati nafsihi ku jiro ayuu rabaa dadka inuu yani ka qaldo ayb markaa sidaa buu yidhi fircown marka ilxaadaa ku jiray ilxaadku laakiin waxaad dareemaysaan culimada alimaam ibnu lqayimna waa yidhaahdaa kufriga takdiibka kufriga oo wax beeninta oo ilaah ma jiro iyo risaalo ma jirto iyo waa been iyo kufriga noocaas ah ma daa'im noqdo ayuu yidhaahdaa sababta uunan daa'im u noqonaynin waxay tahay xujajka qur-aanka iyo aayaadka kowniga ah iyo fidrada qofka lagu abuurayba waa diideysaa waxaas marka kufrigan takdiibku joogta ma sii noqonayo wuxuu isu bedelayaa marka dambe macangegnimo iyo juxuud waa diiday un waxaas bis mukaabaro iyo juxuud iyo macangegnimo isu rogayaa laakiin in alle iyo rasuul yacni ilaahay in la beeniyo yacni ma sii joogto ma sii noqon karto ninku haddii uu yidhaha aawo ilaahay ama ilaahay ma jira haddii uu yidhaahdo xujaj badan ayaa ka hor imaanaya dhulkan iyo cirkan buurahan dhulka lagu qotamiyey baddan maamulkan koonka iska socdo war waxaasoo maamula biduuni maamule ma soco karaan maya leanna maxaa yeelay haddii masjidkan hadda aan ku jirno maamul la-aan ou noqdo waa la fahmaa fawdada ka imaan karta xafiis yar haddii qof aan loo yeelin maamule iyo nidaam kala dambeeya haddaan loo sameynin wax shaqaa oo ka soconaya ma leh cir yacnii majihii iyo madaxii baa isu rogmayo koonkan oo ka weyninka badan in la yidhaahdo sudfow ku socdaa sudfada macnaha waxay tahay waa iska yahay unsaan waa iska yahay ad hadday sidaa wax ku noqonayaan adiga shaqadaada iska daa waxaad ka soo qaadaa in lagu shaqeeyey bal ka soo qaade shaqadaadii ha qabsoonto marka waa taas ahayd subaxdii marka dukaan qofka uu leeyahay dukaankaadii haddaad yacni inaad furto wixii ka maqan ogaato ood usoo gaddo wixii meesha wax laga soo gato inaad aaddo waxaasoo maamula haddaadan adiga u samaysanin dukaankii waa isxirayaa ma joogaya wax joogaya ma noqonayo siday ku dhacday marka shayga shay ugu yarna maamulo u baahan yahay koonkaanina yacni maamule ma laha takdiibka noocaas oo kale ma sii soco karo waxaa ka hor imaanayo xaqaa-iqdaa ka hor imaanayso marka dambe wuxuu isku bedelayaa macangegnimo iyo inkiraad bis alimaam ibnu lqayim madaariju saalikiinka sidaasuu ku dhaha waana sida xaqiiqdu ay tahay fircawn hadda wuxuu isku dayayaa rabbinimada alle inuu cag gacanta saaro haddana maca dalika yacni xujajkii markii loo keenay meela u baxsado waa garan wey maanta marka mulxidiinta adduunyada maanta ku nool iyaga laftooda tabti fircown unbay ku socdaan waxay ku leeyihiin marka ilaah ma jiro wax wax abuuray male adduunkan soo ku samaystmay laba nooc waayo qaar waxay ku leeyihin adduunyada sudfa shuucigii communiistaha wuxuu ku leeya ilaah ma jiro diini waxa la yidhaha diin ma jirto waxaani waa un iska samaysnay hal mar ayb madaxtinimada maxay sudfo ugu imaa weyseen hadii intaad iska joogto ama wax sudfo ah ma jiri karaan sideeda wax walbaa shaqo iyo maamul iyo nidaam iyo howlay rabaan kuwan hadda joogo ee atiistaha ee adduunyada hadda u badan iyaga laftooda kusoo badanayo dunida ee iyaguna dhahayo adduunyadani waxay ka samaysantay atam meel la dhigay oo qarxay ayay adduunyadu ka samaysantay oo qarax weyn baa samaysmay markaasaa badahan iyo webigaan iyo waxaan sameeyey maamulkoodiina qaraxi maa wada marka iyaga maamulkooda maalin walba iyo saacad walba maamulay rabaan kula kula yawmin huwa fii sha'nin qaraxii welima waxuu wadaa wax marka jawaab loo helaya ma aha ayb ta kale marka iyagu waxay yidhaahdaan rabbi haddii uu jiro na tus wixii la arko oo xawaastan shanta a lagu dareemo unbaan anagu qiraynaa inuu jiro wixii aan xawaastan lagu dareemayninna ma qiraynay kuleeyihiin nimanka sayntiistayaalka marka iyaga laftooda waa ku imaanaya markaas leanna yacni fiisigisku wuxuu ku dhisan yahay yacni xarakada iyo dhaqaaqa iyo waxaan mucaadaladoodu waxay ku dhisan tahay in badan oo ka mid a waxaa la yidhaha jaadibiya jaadibiyadu marka waa garafitiga wnaa garafitigan marka dhagax la tuuro inuu dhulka usoo dego hoos oo usoo dego quwo waxaa jirtay leeyihiin awood soo jiidanaysa shaygan markaasuu soo dhacayaa wixii ee quwadaasi marka waxay uleedahay isbiidkeeda waa u cabiran yahay sagaal boqol iyo sideetan miya mase sagaal dhibic sideed iyo waxbay ahaan jirtay nacam quwadaas haddii hadda la yidhaha itus nacam itus gacanta ii saar ma la arkaa maya nacam see ku rumaysa haddii la dhaho de raadkeediyaa joogo ku dhaha nacam dhagax dhulka kor u tuur waa soo degaya nacam raadkeedii ayaa joogo waxyaabaha sabeynaya oo aan soo degayninna ayagu hadda waxay qabaan canaasirta noocaas oo kale waa canaasir jil yacni aada u khafiif u ahayo maada ahaanay khafiif u yihiin quwadan iyo iyada ma iskeenayaan bay dhahayaan ee haddii marka adiga jaadibiyadii aada rumaysay sababkaad ku rumaysayna ay tahay ta'hiirkeeda iyo saameynta ay leedahay haddaad ku rumaysay ee cirkan iyo dhulkanna miyaynan calaamad iyo aayad ilaahay u noqonaynin marka markaad leedahay ilaahayna tus de ilaahay subxaanahu watacaala innaga haddaanan adduunyada ku arkaynin calaamaadkiisaan ujeednaa soo maha ee adigaba jaadibiyada calaamaadkeeda lee ku sugtay marka iyaga laftoodii marka wax u sugnaan maayaan wax badan oo noocaas ahna way jiraanoo markaa dadku aynan u jeedin haddana maca daalika ay leeyihiin barotoonkan ayaa ka mida iyo electronka iyo electronka iyo barotoonka yaa ujeedan electronka mar dambe laga yaabaa in waa la arkaayo waxa la yidhaahdo laakiin waxyaabaha sidaas oo kale aadka u yaryar haddana la rumaysan yahay raadkooda un keliyana lagu rumeeyo o dhan baa meeshaas marka iyagana markaa ku baxaya waxaas marka macquul ma aha ayb qaala wuxuu yidhi faman rabukumaa faman marka ilxaadku hadda waqtigan adduunyada dhib weyn uu ku hayaa caqaa'idka la dhigaya ama la akrinayana in qeyb dhan ilxaadka in qur-aanku ilxaadku wau la dagaalamaa marka waa in qaabkaas marka loo wajaho yacni nimankaa marka ee mulxidiinta dagaal in lagu wajaho waaye dagaal marka xagga xujajka iyo yacni le ayagu waxay isku dayaan inay dadka qanciyaan oo ay ku qanciyaan ilaah ma jiro adigii marka waa inaad adiguna ku qancisaa in ilaah jiro aada banaanka keentaa calaamaad badan adilo badan baadba adigu haysataa markaas taa marka in lagula dagaalamo qaabkaas ayb xataa iska daa caalam yani iyaga caalamulgarbi iska daaye caalamlislaami caalamulcarabi baa hadda ilxaadkaas ku socdaa oo khaliijkii iyo dhul badan buu ku socdaa asbaabaha keenayana dhowr sababood baa ugu waaweyn sababka koowaad waxay tahay culumtan maadiga ah oo laysraacinayo qofkii fiisigiis iyuu baranayaa ama kimistariga waxaasuu aad u baranayaa diintii aqoon uma laha wuxuu raacraacayaa kadib iclaankii waxyaaba dad yidhaahdeen iyo dhegdhegaysanayaa fikir wuxuu ku qancayaa ilaah ma jira marka ayuu ku qancayaa aaday u badan tahay asbaabaha kaloo keena waxaa ka mid a iskuulaadka laga dhex sameynayo waddamada islaamka oo ay leeyihiin dadkaas malaaxidada ah magacyo badanay ku furan yihiin iskoolka waddan hebel iskoolka hebel iskool hebel iskool hebel yani yani almadrasa alamrikiya almadrasa alalmaniya almadrasa albriطaniya wahaakada madaaristaas baa la furayaa manhajkoodii bay wataan dadkii iyaga unbaa ku guro ilmaha yareerka iyo dhalinyarada diin iyo wax badan iyo dacwo badan oo ka celisaa ma leh cunugii marka uu jaamacad ka qalin jebiyo dadka waa yasayaaba dadkaan aqoon ma leh adaa ka aqoon badan buu isleeyahay waxaan islaamkii iyana wuxuu ka dhigayaa wax laga tegay inuu yahay oo aabbayaalkiis iyo awowayaalkiis oon waxba qori jirin aqrin jirin unbaa waxaan iska haystay buu dhahayaa hadday cilmigan ogaan lahaayeen maanta waxaa maynan dheheen iyo khuraafadaas maynan aaminin buu iska dhaadhicinayaa marka ilxaadka in aada loogaga digtoonaado waay qaala wuxuu yidhi faman rabbukumaa faman waa aya rabbukumaa rabbigiin yaa muusa muusow rabbigiin waa ayo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa rabbunaa rabbigeen alladii allihii weeyaan acdaa siiyey kulla shay-in shay dhammaantiis khalqahu abuuristiisa siiyey huma markaa dabadeed hadaa toosiyey siduu u noolaa lahay ee maslaxadii uu isii tusay ayb meeshaa markaad xujo ay uga gar heleen waay waana aamusiyeen qaala wuxuu yidhi rabbunaa rabbigeen alladii allihii weeyaan acdaa rabbi rabbigii weeyaan acdaa siiyey kulla shay-in shay kastaa khalqahu abuuristiisa rabbi waa midka siiyey wax kasto habka uu u abuuran yahay adiga bani aadam baa tahay suuradan allihii ku siiyey waa rabbiga aan sheegayno meel dheer male adiga suuradan allihii ku siiyey weeyaan rabbigeen anaga macno labaad oo lagu macneeyo acdaa kulla shay-in khalqahu alla waa kan siiyey shay kastaa khalqigiisa yani khalqigiisa waxaa laga wadaa mid isaga u eg ayuu alla siiyey bani aadamkii rag haddii uu yahay haween isaga u egaa la siiyey oo bani aadamnimada waxaa dhan iska shabahaan haweentii waxaa la siiyey nin iyada u eg oo suuradii uga eg ee ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamkii iyo isma siinin xoolihii ninkii laguma aadinin xoolo laguma aadinin wax ka dhal lama dhihin mid kas xooluhu xoolaa lagu aadiyey mid kastaa waxaa lagu aadiyey wax jinsigiisa oo la mid ah isaga ibnu jariirna macnahaas waa ku tegay ayb uma markaa dabadeed haddaa toosiyey haddaa macnaheedu marka waxay tahay habkii oo u noolaalahay ayuu ku toosiyey ayb qofku sida haweenta siday u dhasho waa lagu toosiyey siday wax u nuujiso ilmuhu siday hooyadii caanaheeda u jaqo waa lagu toosiyey wax walbo masaalixdoodiina marka waa loo diyaariyey xooluhu sidoo kale qaala wuxuu yidhi intaa markii fircoon jawaabtaa la la bixiyey oo rabbi laga sifeeyey sidaas qaala wuxuu yidhi famaa baalulquruuni quruuntii xaalkoodu muxuu ahaaday al-uulaa horreysay ummadihii hore xaalkoodii ka warrami laba su-aalba inay tahay waa suuragal su-aasha koowaad macnaha koowaad waxa uu yahay famaa baalulquruuni aluulaa inuu leeyahay ummadihii hore ilaahay maynan caabudi jirin rabbiga aada sheegaysa maynan caabudi jirin ee xaalkooda ka waran marka kuwaas waana tan loo badan yahay macnaha kale waxay tahay inuu leeyahay ummadihii hore bal ka waran haddaad wax taqaan adiga oo rabbi kusoo diray ummadihii hore sheekadooda keen qaala wuxuu yidhi famaa baalulquruuni quruuntii qarniyaalkii xaalkoodu muxuu yahay al-uulaa horreysay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa cilmuhaa cilmigeedu quruuntaa cilmigeeda cinda rabbi rabbigay agtiis ayuu ahaaday fii kitaabin kitaab dhexdii ayuu ahaaday uu ku sugan yahay laa yadilu ma dhuminayo rabbii rabbigay ma dhuminayo walaa yansaa mana ka tegayo ma iloobayo halka hadal kalena marka waa kan ummadihii hore uu su-aalay marka wuxuu leeya ummadaha axwaashooda iyo cilmigooda rabbigay agtiisa u ahaaday weliba waa qoran yihiin ilaahay looxulmaxfuudkiiba uu ku qoray ayb qaala wuxuu yidhi cilmuhaa cilmu lquruuni aluulaa quruuntii hore cilmigooda iyo ogaalkooda cinda rabbi rabbigay agtiisa ayuu ahaaday waa khabar fii kitaabin kitaab dhexdii ayuu ahaaday waa qabarun haanin qabar labaad jumlada laa yadiluna waa isti'naafaan ku wadayna laa yadilu ma dhuminayo rabbii rabbigay macnaheeduna waxay tahay laa yukhdi'u rabbii fii tadbiirihi wa afcaalihi rabbigay maamulka uu maamulay qoladaa hore ma gefin oo yacni maamulka uu maamulayo mid gafaya ma aha walaa yansaa mid ka tegayana ma aha ayb oo mid ka tegaya ma ahano fayatruku ficla maa facalahu yacni kulli waxa uu sameynayaa marka waxaa weeyaan xikmatun wa sawaab allaale waxa uu sameynaya waa xikmad iyo sawaab toosnaan aladii huwa isagu aladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin yeelay al-arda dhulka idinkaga dhigay mahdan yacnii gogol idinkaga dhigay ayb wasalaka mihaadanna waa la akhriyey wasalaka geliyey lakum idinka dartiin idiin geliyey fiihaa ardada dhexdeeda subulan jidad idiin geliyey oo dhulkii jidad buu idinka dartiin idinku yeelay wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo kasoo dejiyey fa akhrajnaa waanu bixinay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda aswaajan ayaanu soo bixinay noocyo oo min nabaatin dhir ah taa oo shataa kala gedisan oo dhadhanka iyo carafta iyo midabka kulli ku kala gedisan kuluu cuna ayaa la yidhi warcow daaqsada ancaamakum xoolihiinana daajiya ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto liulinnuhaa kuwa caqliga u saaxiibkaabay ayay ugu sugan tahayo sidaa marka saa u ogow alladii huwa isagu alle alladii allihi waay ama rabbiida ka bedel haddaad doonto alladii allihii agtiisa ayaa cilmigeedu ou ahaaday alladii huwa isagu alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idiny idinkaga dhigay alarda dhulka mahdan gogol idinkaga dhigay mihaadanna marka waa la akriya waana isku macno ayb mahadanta iyada marka waa masdar waayo ay farshan ayb goglitaan ayuu dhulka idinkaga dhigay waa marka mihaadanna waa isimka waa gogoshi wasalaka lakum wuxuu idiin geliyey idinka dartiin fiihaa ardada dhexdeeda subulan jidad ayuu dhex geliyey dhulkii oo dhulkii wuxuu idinkaga sameeyey jidad buurihii jidad baa dhex maro meelihii bannaanaa jidad baa dhex maro jidadkaas baad iskaga mushaaxaysaanoo aada iskaga soconaysaan adi jidadkuna mar walba mar walba marka ka dambaysada waa isbedelayaan sida hadda bani aadamku ilaahay jidadka ugu leyliyey nicmo aada iyo aada u weyn wey xataa bani aadamka maanta joogo buurihii hoostooda ayuu jid ka samaystay buurtiibaa inta la qodo la qodo ayaa hoosteeda waddo laga samaynayaa baddiibaa hoosteeda waddo laga sameynaa lamara oo inta tanal iyo laga samaystaa waddan ilaa waddan lagu tegaa intaasna baddiina waa ka koraysaa hoostaasaa lagu socdaa dhulkaa jidadkaa laga samaysanaayo iyo farsamadaas iyo ilaahay soo maaha waxa dadka ku ilaaminayo una layliyey ayb bani aadamkii marka duqyaan iyo kibiru kasii qaaday wasalaka bimacnaa marka waxay tahay adkhala waay marka waa suluugu marka waa idkhaalka waa gelinta wasalaka wuxuu geliyey lakum idinka dartiina fiihaa ardada dhexdeeda wuxuu u geliyey subulan jidad waanzala lakum wuxuu idin waanzala wuxuu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa-an biyo ayuu kasoo dejiyey iltifaad waayo marka fa akhrajnaa awal heybay ku socotay hadda xaad mutakalim fa akhrajnaa waxaanu soo bixinay bihi bilmaa-i biyaha waxaanu kusoo saarnay aswaajan noocyo min nabaatin dhir ah taa oo shataa kala tagtagsan oo kala duwan markaasaa waxaa lal bani aadamkii la yidhi kuluu cuna waa amru ibaaxatin iska cuna kuluu cuna warcow daaqsiiya ancaamakum xoolihiina ina fii dalika kaagaasi la-aayaatin baa ku sugan liulinnuhaa caqliga kuwa u saaxiibka ugu sugan minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulkiibaa marka laga hadlayaayo alla wuxuu leeyahay minhaa iyada xaggeedaan khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa iyada dhexdeedaan nuciidukum idiin celinaynaa wa minhaa iyada xaggeedaana nukhrijukum idinka soo bixinaynaa taaratan kol ukhraa kale mar kalena dhulkaas unbaan idinka soo saaraynaa bani aadamkii marka dhulka saddex xaaladba marka waa ku jiraa waana laga abuuray waana loo celinayaa markaan dhimanno dhulka unbaa nin walbaa la gelinayaa qof cerka la geynayaa ma leh haddana iyadii unbaa laga soo baxayaa oo dadkii laga soo saaraya ayb inta aan nool nahayna dhulkaasi dawaakaasayo waxba xoolahan daaqsiisanayna waxa ka baxo inagiibaa cunayno wahaakada alam najcal ilarda kifaatan axyaaan wa amwaatan waa marka bani aadam marka ilaahay see u diidi karaa wujuudka alle iyo jiritaanka rabbi see loo inkiri karaa iyadoo waxaan ay yaalaan horteenna ay ka muuqanayaan minhaa dhulki xaggiisaanu khalaqnaakum idinka abuurnay oo aadam baa laga abuuray wa fiihaa ardada dhexdeeda ayaan nuciidukum idin celinaynaa wa minhaa iyada xaggeeda nukhrijukum idin idinka soo bixinaynaa taaratan kol ukhraa oo kale mar kalena marka dhulka ayaanu idinka soo saaraynaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe araynaa waanu tusnay firhu fircawn aayaatinaa aayaadkeennii baanu tusnay kullahaa dhammaanteed fakadaba waa beeniyey wa abaa waa diiday xujadii marka waa ku oogantay qaala wuxuu yidhi aji'tanaa ma noo timaadeen litukhrijanaa inaad naga na bixisaan min ardinaa dhulkeenna aada naga saartaan xaggiisa bisixrika sixirkaaga aada nooga bixiso yaa muusa muusow sidaa miyaad noola timaadeen falana'tiyannaka falawallaahi yana'tiyannaka kuula imaanee oo kuula imaanee bisixrin sixir sixirka oo mitlihi kaaga oo kale ah mitlihi isagoo kale ah fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa beynaka adiga dhexdeenna mawcidan ballan noo yeel ballanta oo laa nukhlifuhu aanan guub yeelaynin oo aanan dhaafaynin naxnu annaga iyo walaa anta adigu makaanan noo yeel meel suwan oo siman oo aniga idinkuba marka ummadduna ay imaan karto dhexe qaala wuxuu yidhi mawcidukum ballankiinu yowmu ziinati yowmu ziinati ziinada iyo quruxda maalinteedii waay waa maalinta ciidda ooy isqurxiyaan oo yowmu nayruus baa la yidhaahdaayay ahayd wa an yuxshara annaasu iyo dadka in lasoo ururiyo duxan barqa in lasoo ururiyo oo qoraxdu ay caddahay oo wax walba la arkayo oo loo jeedo ballantii marka nebiyullaahi muusa sidaa buu ka dhigay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh araynaa waanu tusnay hu fircawn aayaatinaa baanu tusnay kullahaa dhammaanteed ayaanu tusnay sagaal aayadood baa la tusay fakadaba waa beeniyey fircawn waa abaa waana diiday inuu hoggaansamo qaala wuxuu yidhi fircawn aji'tanaa miyaad noo timaadeen noola timaadeen litukhrijanaa aji'tanaa ma noo timid adiga annaga miyaad noo timid litukhrijanaa inaadna bixiso min ardinaa dhulkeenna inaad naga bixiso masar ah bisixrika aada nooga bixiso bisababi sixrika sixirkaaga aada nooga saarto yaa muusa muusow ma waxaa rabtaa inaad daartan nooga adkaato iyo waddankeenna inaad nooga adkaato oo mulkigii iyo wixii annagu aan haynay adiga kugu soo wareego ma sidaas baad rabtaa buu yidhi de waxaana lagalamaba hadline waxaa la yidhi waxay tahay ilaahay rumee un waayo waxaa laysku haya falana'tiyannaka falawallaahi yana'tiyanaka kuula imaanay oo kuula imaanay bisixrin sixir sixirka oo midlihi isagoo kale ah kaad noola timid oo kale ah fajcal yeel baynanaa annaga iyo baynaka adiga dhexdeenna mawcidan mawcidan marka ficilka yacni asalka ay ka timid wacadow wacadda marka ay tahay yaciduna ay ku imaanayso oo yafcilu ay tahay faa-iyul waawna uu yahay oo waawda markaa yacni waaw fa-diisu ay waaw tahay mafcil ayaa lagu keenaa masderka iyo darafka miimiga iyo darafka darafka miimiga masderka iyo darafka miimiga laba labaduba mafcil ayay noqdaan sida sarfiga macruufka mashhuurka ku ah haddii marka la yidhaha fajcal baynana wa baynaka mawcidan maxaa laga laqbeyna marka madarafaa laga laqbeynaa mase masder baa laga laqbeynaa labadana waa usuubataa khilaaf badan iyo war badan iyo ishkaalaad badan baa ku jira ishkaalaadkana waxa keenayo haddii mid laga laqbeeyo kuwa dambe ayaa ishkaal ka imaanaya marka sheekh maxamed alamiini shanqiiti isagu wuxuu yidhaahdaa waxaa wanaagsan buu yidhaha mawcidan ay wacdan masder in laga laqbeeyo masderkiina makaanku waa koobsana oo si unbau makaanku usoo gelayaa masderka ishkaalkuna meeshaas buu ku baxayaa ee makaanan taas waa waxa marka xoogaa ishkaalka keenaya fajcal yeel baynanaa annaga iyo baynaka adiga dhexdaada mawcidan yacnii ay wacdan ballan noo sameey annaga iyo adiga dhexdeena ballanta oo laa nukhlifu aanan gudbaynin oonan khilaafaynin oon guub yeelaynin hu isaga naxnu annaga iyo walaa anta adiguba makaanan yeel oo makaan noo yeel suwan sim eg meel eg oo annaga idinkaba aan imaan adiga iyo annaguba aan imaan karno dadkuna ay imaan karaan yacni guri dhexdiis iyo meesha iyo meesha fircoon ka talinaya iyo maya meel markaa siman un noo yeel qaala wuxuu yidhi mawcidukum mawcidkiina ballankiinu yowmu ziinati weeyaan maalinta ziinada maalinkeeda iyo quruxda maalinteeda waa maalin ay isqurxin jireen oo ciid u ahayd iyo wa an yuxshara annaasu waxay ku cadfan tahay ym yowmu ziinati aziinati bay ku cadfan tahay marka waxay ka dhigan tahay qaala mawcidukum yowmu ziinati wa yowmu xashri nnaasi duxan iyo maalinta dadka la keeni kara barqada iyo wa an yuxshara annaasu dadkii in la ururiyo oo la yacni lasoo ururiyo duxan barqa lasoo ururiyo wax walba la arki karo fatawallaa waa jeestay fircawnu fircawn fa jamaca wuxuu ururiyey keydahu shirqoolkiisii iyo hagartiisii buu ururiyey ama dhawii keydihi shirqoolka kuwii u qaabilsanaa ayuu ururiyey uma waa saxaradii baana loo jeedaa uma markaa dabadeed ataa waa yimid qaala lahum muusaa muusa wuxuu ku qaala muusaa muusa wuxuu yidhi lahum iyaga wuxuu ku yidhi saxaradii meesha la keenay iyo fircawnba weylakum war hoogiina eh laa taftaruu ha been abuuranina calallaahi alla korkiisa kadiban been ha ku abuuranina fa yusxitakum markaa ou idin halaago ou idin baabi-iyo bicadaabin cadaab waqad xaqiiqe eh khaaba waxaa hoogay man ayaa hoogay iftaraa been abuurtay oo allihii ku been abuurtay ayb fatanaasacuu way doodeen saxaradii iyo ayaa dhexdoodii ka dooday fatanaasacuu way doodeen iyagoo showrayo beynahum dhexdooda amrahum arrinkoodii bay falanqeeyeen oy ka doodeen beynahum dhexdoodii wa asaruu waxay siraysteen annajwaa almunaajaata faqa faqana hoos bay u dhigteen oo marka waxay ku faqeen culimada qaar mufasiriina waxay leeyihiin war hadalka ninkan ku hadlay hadal beenlow iyo saaxir uma ekee saan yeelnaa war maya aan ujro iyo makaano iyo darajo fiican aan helno ayb warkaasay isku celceliyeen marka qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani maa haadaani labadan ma aha la saaxiraani ilaa saaxiraani waa laba saaxir maaha wax kale ma aha yuriidaani waxay rabaan an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikumaa dhulkiina inay idinka min ardikum dhulkiina inay idinka bixiyaan bisixrihimaa sixirkooda ay idinkaga bixiyaan wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum hanaankiinnii iyo dariiqadiinnii almuhlaa ee sarraysay yanii idinkaa carriga haysto saxaro laga dambeeyaa tihiin oo waxbaad ku heshaan makaano iyo darajaad joogtaan nimankaana raba inay idinka qaataan booskiina ee xajista booski saas weeyaan marka ayb fa ajmicuu gooya kaydakum shirqoolkiinii gooya ayuu yidhi huma markaa dabadeed iituu yacni kaalaya safan mustafiina xaal aha tihiin kuwa safan waqad aflaxa waxaa guulaystay alyawma maanta man ayaa guulaystay istaclaa sara maro oo arrinkan ku sara maro ayb markii fircawn uu jeestay fatawallaa waa jeestay fircawnu fircawn fa jamaca wuxuu soo ururiyey kaydahu dhawii kaydihi shirqoolkiisii kuwii u saaxiibka ah buu isu keenay waana saxaradii kuwii saaxiriinta ahaa qaala lahum wuxuu ku yidhi muuse muuse wuxuu kuwaa ku yidhi weylakum war hoogiina eh laa taftaruu ha abuuranina calallaahi alla korkiisa kadiban been ha ku abuuranina fa yusxitakum xarafkan marka fa yusxitakumna waa la akhriyey fayasxatakumna waa la akhriyey abuu camar fayasxatakum buu akhriyey marka fayasxatakum haddii la akriyo min saxata ah marka saxata ayay ka timidoo waa luqatu xijaaz fa yusxitakum marka la yidhaahna asxata ayay ka timid yufcilu ayaa lagu keenayaa waa luqatu najdin wa tamiim labada qiraa'ana waa qiraa'ataani sabciyataani mutawatirataani ayb asalka kelmadanna waxaa laga wadaa istiqsaau lxalqi lishacri tinta marka aadan waxba ku reebin ood salgoyso tintaadii ood si fiican u xiirto marka fa yusxitakum bicadaabin cadaab baa idin salgoynayo waa macnaheeda cadaab ayaa salka hoose idinka jarayo ayb marka waxaa loo isticmaalay halaagii iyo wax kastoo salka laga baabi-iyo dhan baa loo isticmaalay fa yusxitakum marka ou idin salgooyo ou idin baabi-iyo bicadaabin cadaab ou idin baabi-iyo waqad khaaba waxaa hoogay man iftaraa qofkii been abuurtay waxaunan ahayn qofka sheegtay ama yacni been abuurtay ayaa hoogay fatanaasacuu way doodeen iyagoo markaa showrayo amrahum arrinkoodii bay ka doodeen beynahum dhexdoodii waa saxaradii wa asaruu waxay siraysteen an najwaa almunaajaata faq iyo koob ayay siraysteen qaaluu in haadaani xarafkan marka saddex waxaa loo aqriyey marka qiraa'o oo mutawaatira ayaa jirto in ha horta haadaani sidaan bay u dhigan tahay ha iyo daal iyo nuunaa qoran alifka dabcan ma la qorin musxafka cuhmaan haadaani ha iyo daal iyo nuunaa la qoray ayb ya ma qorno meesha marka dabcan aliftana badanaa ada musxafku waa laga tagaa meeshaa marka saddex qira'a ku jirto mid waa tan in haadaani la saaxiraani oo markaa waxay noqonaysaa inta waa bimacnaa ma oo markaa waxay noqonay xafsa akriye ibnu kathiir in haadaani maa haadaani labadan ma ahan bay dhaheen la saaxiraani ilaa saaxiraani laba saaxir laba sixiroolayaal ah mooyaane wax kale ma aha in nadunuka la min alkaadibiin oo kaley la mid tahay ay maa nadunuka ilaa min alkaadibiin abuu camar isaga wuxuu akriyey ina haadayni ina waa shaday haadaani meesha ana haadayni buu akriyey abuu camar keligiis ina haadayni la saaxiraani buu akriyey icraabta mashhuurka ee marka ina tansib lisma tarfacu lkhabar waa ku sar go-an tahay oo iyadu icraab ahaan waa toosan tahay ina haadayni laakiin culimada qaar baa waxay yidhaahdeen musxafkiiba kuma taallo ya-daani musxafka kuma taallo waxay khilaafsan tahay marka rasmiga cuhmaanigaa bay khilaafsan tahay bay dheheen de isaga markaasna wuxuu ku doodi karaa alifta aada akrinaysaanba kuma taallo musxafki cuhmaan marka aliftiinana kuma taalle ya-danna kuma taallo ayb haduusyaal noocaasna marka waa loogu calaa kulli xaal qiraa'ada abuu camar qira'a mutawaatira oo sabciya qiraa'an hadda saxiixa weeyaan caaisha waxaa laga wariyaa inay tiri khata-un min alkaatib kii qorayaa qalad qoray bay tiri laakiin xoogaa waa saas uma xoog badna ayb leanna markii la qoray kadib musxafkan meeqa intaas meelo badan baa loo kala dhiibay wax war ka keenayna male ina haadayni marka iyaduna waa qiraa'o jirto icraab ahaana iska toosan tahay ayb inta kale waxay aqriyeen qaaluu ina haadaani la saaxiraani quraada inta kale waxay aqriyeen ina marka laga reebay ibnu kathiir iyo xafsa can caasim iyo abuu camar oo si kale aqriyay marka laga reebay inta kale ina haadaani bay aqriyeen ina haadaani marka la aqriya da inadii aawo ismigeedii waa mansuub u ahaan jiray haadaanina waa calaamadii alifto rafcaha ku taalle siday noqonee waxaa la yidhahda luqatu balxaaris luqa qola carbeed oo bani xaaris luqadooda waa iyagu tahniyada waxay ka dhigi jireen tahniyada iyaga saddexda xaalaba alif unbay ku taagayaan oo waxay dhahayaan maalan jaa-a alghulaamaani ra-aytu lghulaamaani marartu bilghulaamaani marka calaa hadihi luqa waay marka ta ay ku socoto marka ina ina haadaani marka ay leeyihiin marka saddexdaa qira'a ku jirta laakiin macnuhu waa isku wada mid qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani maa haadaani labadan ma aha la saaxiraani ilaa saaxiraani laba sixroolayaala maahane wax kale ma aha yuriidaani waxay rabaan an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan idinku min ardikum dhulkiina inay idinka bixiyaan bisixrihimaana ay idinkaga bixiyaan sixirkooda wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum dariiqadiinii iyo hanaankii aada ku taagnaydeen almuhlaa ee sareeyey aadka u qiimaha badnaa yacnii nimankan martabada iyo derajada idinka dhacsanayaan oo ayagaa raba inay soo galaan booskiina haddaad le saxaro waayo saasay iyagu is leeyihiin faajmicuu kaydakum xarafkan laba qira'a iyadana ku jirta faajmicuuna waa la aqriyey ibnu abuu camar isaga wuxuu aqriyay fajmacuu fajmacuu haddii la aqriyay marka muxuu ka yimid jamacaw waa hulaathi ajmicuu marka la yidhaahna ajmaca afcala ayaa laga keeno rubaaci ah labada macno waa isbedelaa markaas oo marka faajmicuu haddii la yidhaha goosta waay go-aan ka dhigta oo goosta kaydakum shirqoolkiinii gooya oo yacni goosta haddii la yidhaha marka fajmacuu kaydakumna shirqoolkiini soo aruuriya fajmacuu soo aruursada kaydakum shirqoolkiinii keena oo ururi soo ururiya uma markaa dabadeed iituu kaalaya safan mustafiina xaal aad tihiin kuwa safan idinkoo ah waqad aflaxa waxaa guulaystay alyawma maanta man ayaa guulaystay istaclaa sara maro qofkii maanta sara maro oo u guulaysto ayaa guulaystay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed